barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o a barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martiya dor cabdiqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunnada maskaxda dor cabdiqaadir xuseen waxaa haatan uu ka shaqeeyaa rugta caafimaadka ee tawakal oo ku taala xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waana qaybtii koowaada magacay sadexaad waa ibraahim xasan ibraahim oo jooga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya haye ibraahim anoo muqaayad ku jira qarax ka dhacay meel anigi dhow oo adigi saddex toddoba afar kaamal ii jirto dad badan ku dhamaaday aada ugu naxay ani maadailaahi maalintaas marka qaraxa markuu dhacay waad naxday dabcan maxaad aragtay marka wax dhiig dadka daaya dal googo-ay miidad midahaagama qabtay ma arkeen marka maalintaas ha aad iyo aad meel qof oo soo duuba soo gubanayo horteeda kusoo dhacay buliyan meelakeeda kusoo dhacay ma soo xasuusataa marada qaarkood markaan soo xasuusto hadda hurdayga ma imaanaysaa guri habeenada qaarkood a waa garanay a doctor cabdiqaadir xuseen intaasoo dhibaata ayaa qofkaas uu sheeganayaa maxaa marka aad kula tali lahayd waxyaabaha ugu daran oo horta aan kugula talin lahaa ama dadka oo dhan markay joogaan goor dagaal waxaa ugu horreya aan kula talin lahaa waxaa weeyaan intii markaas deganeed isku xaafad ama intii wixii dhacay maalmahaas ama dagaal maalin xunu dhacay ogeed waxaan kula talinaya horta inay isu yimaadaan oo ay sheekaystaan dhexdooda waxaa la rabaa inay ka sheekeeyaan waxyaabaha ugu naxdin badan oo ay soo arkeen marka ay ka sheekeeyaan waxyaabahaas waxaa imaanaysaa inay fududaadaan maaragta qalbigooda wax naxdinta badneeda ku jirtay waxaa laga yaabaa marka ugu horreysa markay ka sheekaysanayaan inuu qofka naxo ama gariiro ama ooyo ama ilin soo dhaafto ama si noqdo ama dhiid ka yimaado laakiin markii gruub ahaan looga sheekaysto oo maalinta laga sheekeeyo berri laga sheekeeyo maalin maalin ka dambeysa wixii waa soo khafiifayaan ilaa marka dambe uu gaaro shaksigii naxdintii soo martay inuu ka sheekeeyo isagoon sima isagoon waxba dalaynin oo caadi ah markaas haddii aadan haysan dad badan oo maaragtay aada uga sheekayso ama aada kaga sheekaysato waxaa kugula talinayaa inaad samayso warqad soo qaado ku qor wixii aad aragto naxdinta badnaa qor dhamaystir badanaa dadka ma jecla inay ka hadlaan mogta waayo waa xanuun miidan sheekooyinka noocaas sheekada dhan oo dhamaystiran qor kadib warqadii jeexjeexa gub haddii aad internetka isticmaali kartana combyuutarka haddaad taqaanana combyuutarka fadhiiso sheekadii qor markaad dhamaystirto akri kadibna dileed ku dhufo halo asalaamu calaykum magacaygu waa farxiin maxamed axmed waxaan kasoo hadlayaa hargeysa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhakhtarka weydiin lahaa dad baa jira marka hadii shir qaadka marka kalena caafimaad qabo marka qaadka cunaana waalamay kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd waa mahadsan tahay way jirtaa arrintaas dad waxaa jira horta qaadka iyo balwado kaleba oo lamida waxay sameeyaan maskaxda way dhaawacaan dad waxaad arkaysaa mado qaarkood oo samooyin badan qaad cunayay labaatan sano soddon sano cunayay oo maskaxda iska fiicanto ilaa xad iska degan iyo dad waxaad arkaysaa marka ay qaadka afka saaraan maalmaha ku xigoo dhan waa laanaya laakiin haddii qaadkaas laga joojiyo oo lageeyo meelaha baadiyo waxba uusan ku arki karin saddex beri afar beri ilaa toddobaad ka yaraad wax ah caadiga kusoo noqonaya sababta waxaa weeyaan qofkaas waxaa u qarsoon xanuuno kale maxay yihiin xanuunadaas kale doctore qof kasta waani karo markuu muddo wado haddana qofka xanuuno kale uqarsoon yihiin sidii baatikaar xanuuno iyo waxyaaba noocaasa markuu afka saarana waa waalanaya markii laga joojiya maalmo joogana caadiga kusoo noqonaya waa maxamuud axmed xasan oo idinkala soo hadlaya magaalada laascaanood xarunta gobolka sool haye maxamuud soo dhowow waa dhowahay waa idin salaamay marka hore daandur iyo doctoorkaba marka labaad waxaan weydiin lahaa doctoorka dad baa jira maxay ahayte xanuunka loo yaqaano buufiska oo ku dhahaya aniga qofkaas waxbuu ila doonaya wuu idili rabaa ama waxbuu igu samayn rabaa ama waan ka shakiyey oo aada u shaki badan oo xanuunka buufiska ma soomaalida utaqaana uu hayo marka doctoorka muxuu kula talin lahaa ama dawadooda dadka maxay noqon lahayd doctore dadka buufiska qaba maxaad dhihi lahayd xanuunkan la yidhaahda buufiska kolleyba sooma waa waxyaabo badan ayuu noqon karaa waxaan aragnay dad example qof maaragtay markuu meel socdo ku odhanayo waa li daba socdaa ujeedaa liiga leeyahay dan baa liiga leeyahay wax noocaasa xanuunka noocaasa waxaa weye psychosis waxaa la yidhaahdaa paranoya waa markuu psychosis yahay mararka qaarkood nafteeda waxaa keeni kara jaadka laftiisa keeni kara taas markuu saas yahay wey laakiin waxaa argnay xataa dad kale xanuuno kale qaba noocyo kale oo kuwa maskaxda ah oo ay soomaalida weli ugu yeerayaan buufis waxaan aragnay dad ay ku dhacday niyadda xanuunkaan oo depression oo intuu iska aamusaan waxba baranayn iska fadhiyo dan aan laheeno han aan laheeno waxba doonayn oo dadka markay arkaanna ay la yaabayaan hebel waa ficlaan jira maxaa ku dhacay markaasuu hebel waxaa ku dhacay buufis marka ereyga la yidhahdo buufis wuxuu soo daboonayaa cudurro fara badan oo maskaxda ku dhaca guud ahaanna waxaan dhihi karnaa labaatanka u dambeeyey cudurradan dhimirka sida soomaalida way ku soo bateen sababta keenaysa waxa weye dagaaladii qaxootigii waxaasoo dhan qeexii ama dadkii gudaha joogana dagaalo joogtaha dushooda ka dhacaya kuwii soo qaxayna dhibaato kala haysato oo qaxootinimo iyo rasaad iyo sida barnaamijka dhakhtarka weydiye waxaa marti igu ahaa doctor cabdiqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunada maskaxda kana howlgala rugta caafimaadka tawakal oo ku taala xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya intaasna waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydiye oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xirka caafimaadka ee ka baxa idaacadan v o a